haatan kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya ibraahim daanduray iyo caashicuud
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahinow dhambaalka ugu horreeya aan soo qabto assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dadka dadka diraya dhambaalkan waxaa ugu horeysa raxmo ibraahim maxamed iyo faadamo ibraahim maxamed iyo anise ibraahim maxamed iyo seynab ibraahim maxamed iyo xaawo ibraahim maxamed xaliimo ibraahim maxamed iyo xasan ibraahim maxamed iyo nuura xaaji isaaq iyo sacdiye xaaji isaaq iyo xasan xaaji isaaq iyo ruqyo xaaji isaaq iyo xaliimo maxamed amiin iyo sidoo kale ibraahim shariif bulow injineer borow kamas faarax iyo sidoo kale yaasiin ibraahim iyo abwaan sanyare iyo isaaqa uulow iyo ugu dambayntii xasan axmed absuge dhammaantood waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan nasteexo macalin maxamed iyo cabdirasaaq ibraahim oo ay gabar igu dhalatay degmada kunturwaarey oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi xabso cabdirasaaq ducada waa xaggiina xabso soo weyna wayaan leenahay oo noqotihii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray caasho liibaan maxamed shirwac iyo xuseen maxamed guuleed iyo cabdicasiis cabdulaahi daahir iyo cabdilxaafid bulshaawi iyo waxay yidhahdeen xayaad cusmaan xuseen iyo caaisha cabdikariim xasan iyo faatumo ibraahim iyo cabdiraxmaan xaaji daahir iyo sharmaarke maxamed shirwac waxay yidhahdeen ikraan aragsan garaase ilhaan cumar iyo ladan maxamed maxamuud iyo mawliid axmed cunaay iyo cadnaan maxamed axmed iyo ugu dambaysta maxamed cawil axmed waxaanay jecel yihiin inay taaniyad ka diraan arooska mustaf cabdilcasiis guur daynaanshe iyo waxa ay yidhaahdeen marwadiisa qaaliga ah naciimo cumar xalane waxaan leenahay arooskeena allah ka dhiga kii aad kala kulantaan bashbashii barwaaqa ayna leeyihiin aamin anigana amiin ayaan raacinaya heesta ugu horreysa ee barnaamijka ibraahim oo markiiba bal haddaad daf soo tiraahdo waxaan dhegaystayaasheenna u haynaa heesta halku dhiggeedu yahay caramida codadkii maxamed sulaymaan iyo xalimo khaliif mago
eenu urkayga agelin ogada ku sii fidin asalkabaa jacaylku intuu ugubkaygu yahay intuu ugubkaygu yahay eenu urkayga agelin ogada ku sii fidin aramidu aramidu isoo ridan madimane agtaydo
anfacadi ka go'aayo hambado habaabo waniga askoobe ayaa mahandaraada anfacadi ka go'aayo anfacadi ka go'aayo hambado habaabo waniga askoobe aramidu aramidu isooridan madiman agtaydo aramidu aramidu isooridan madiman agtaydo annaan ku erte annaan annaan ku erte
مسعلم مسعين أما كاك سلابو أما كاك سلابو وقت بنا أرد عيو وايهو يؤتين مسعلم مسعين أما كاك سلابو أما كاك سلابو وقت بنا أرد عيو وايهو يؤتين aramidu aramidu isaridan allah ummadi manaagtaydo aramidu aramidu isaridan ah ummadi manaagtaydo anna annan aagwe anna annan aagwe
amkani nasiibka waxabaabulaay waxabaabulaay waa wada amaarado dhibaatada adduunkuye amkani nasiibka waxabaabulaay waxabaabulaay waa wada amaarado dhibaatada adduunkuye aramidu aramidu isooridan madiman agtaydo aramidu aramidu isooridan madiman agtaydo anaan ku egte anaan anaan ku egte
waa tahay dhinaca dhambaalada haddaan mar kale midhicsannana dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum marka hore waan idin salaanay bahda v o a gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah hooyo dhuuxo aadan jeelo iyo hooyo shooco jaamac xirsi iyo cabdulaahi dubbad sharmaarke iyo cumar cali xarbi jaamac iyo xuseen cabdisamed aadan iyo aamine sheekh aadan iyo iidle cusmaan siciid iyo wardi macalin maxamed dhammaan dadkani oo kala jooga gudaha dalka iyo daafaha caalamka baa la yidhi waxay hambalyo kaliya laaba gaarsiinayaan abe cabdisalaam sheekh aadan iyo hooyo aamino cali xujaale oo ay gabar igu dhalatay dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka colombos waa magaalada colombos ee gobolka ohio taariikhdu markay ahayd waa la yidhi kowdii bisha nofembar ee sanadka laba kun sideed iyo toban gabadha waxaa loo bixiyey baa la yidhi xikma cabdisalaam sheekh aadan waxaan leenaha bay idhaahdeen xigma soo barbaar allaha diinta islaamka kugu barbaariya bay leeyihiin annaguna aamiin ayaanu raacinayna waxaa noo baaqayaa caasho kaltuumo macalin mukhtaar iyo shariifo macalin mukhtaar iyo cabdiraxmaan macalin iyo ibraahim macalin mukhtaar iyo maxamed macalin mukhtaar xuseen macalin mukhtaar iyo xasan xaaji fiidle abwaan sanyare yaasiin ibraahim maxamed ibraahim nimco xasan daahir raxmo xasan daahir iyo xaawo xasan daahir dhammaantood waxa ay jecel yihiin inay taanayd gaarsiiyaan axmed macalin mukhtaar abaayo xuseen cali oo gabadh ugu dhalata bay yidhaahdeen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaana dhagaxley gabadhaasina waxaa loo bixiyey zahra axmed macalin ducaduna waa xaggiina ay leeyihin waxaan leenahay zahro soo weynow noqo tii waalidkeed iyo dadkeeda baanfacda anigana aaminayaan raacinaya ayaan dhalad ayaan soo qabanaya ibraahin oo markanna dhegeystayaasha in ay nagula dhegaystaan barnaamijkan codka macaana fanaanka salaad maxamed shardi isla derbi
waxaan ur habreed galay cawliyo tilmaaniyo afagaalayo diriir abina maarku wacaya ibkana waxaan u soo baxay aruursamaad u furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keena maani sida ayra geelba u oloolayaayo sida ubaadan dhalayban ku guurfayoobo sida oloola shidayban ildheer kaarkaayo sida ubax la beeray inuu kugu farxaano sida aayadiina afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhow taagawgo sida ayra geelbaan u oloolayaayo sida ubaadan dhalayban ku guurfayoobo sida oloola shidayban cayldheerka arkaayo sida ubax la beeray inuu kugu farxaano sida aayadiina afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhaho ardaagawbo ima ogide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux la umo ima ogide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux la umo waxaan uur habreed galay afar iyo tobnaadiyo urur dayax la xera galay afku rooblayo adduunyada waxaan imid maalintii islaamko lagu iiday xaramko ibliisku xirxiraya sida shiiqas luubla uu ammaanayaayo sida uduga dooga ku iimaansadaayo sida oogaday damraayo yoo naftaydan ka ugu jeclaaye adiguna aqoonso ilidaho aga ogo sida shiiqas luubla u ammaanayaayo ayaan dhalad iyo codkii salaad maxamed haddaan taas kaga gudubno xaggii dhambaalada
dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray doctor cabdulaahi maxamed xaaji fanax ayaa lagu naanaysaa iyo xaaskiisa deeqo cilmi cabdi iyo odaygeeda iyo sahre cabdulaahi maxamed shankaroom ay ku magac dheer tahay iyo odaygeeda amal xasan xirsi iyo odaygeeda yaasmiin xasan maxamed iyo maryan xasan maxamed iyo mahiim xasan maxamed iyo cabdulqaadir xasan maxamed shukri xasan maxamed canab xasan maxamed jimco maxamed xaaji iyo odageeda iyo faadimo maxamed xaaji heed baa la yidhi iyo xaliimo nuur maxamed iyo sahre nuur maxamed intaanan ka tegin dadka dhambaalka diraya waxaa ku jira doctor xasan maxamed xaaji duusos iyo xaaskiisa nuurto maxamed xaaji iyo odageeda dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadina u dirayaan brofesor ismaaciil isaaq xasan wuxuu ku magac dheer yahay caafi iyo ditoresa farxiya xasan maxamed oo ku magac dheer ladan oo ay gabaray ku dhalatay cisbitalka aadan cadde ee magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd saddex iyo labaatankii bishii oktoobar aynu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun sideed iyo tobanna waxay leeyihiin gabadhaasi allaha ka dhiga tii soo barbaarta iyadoo magaceedana laga dhigay baa layidhi sadri tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacdayay leeyihiin annaguna aamiin sacdiyo xasan cabdi iyo xaawo xasan cabdi maryamo xasan cabdi faadumo xasan cabdi maxamed xasan cabdi cabdikheer xasan cabdi cabdiraxmaan xasan cabdi maxamuud xasan cabdi cabdirasaaq xasan cabdi ayaanle xasan cabdi farax khaliif sheekh xuseen shukri maxamed caalin ugaaso cusmaanka ahee cabdi nuur iyo waxa ay yidhaahdeen yaqiin sheekh axmed iyo bukaare cabdi kirish maariyo muxudiin jaamac baarliin muxudiin jaamac maariyo salaad kaahiye hooyo safiye jaamac maxamed habaryaro shukri jaamac maxamed cabshiro jaamac maxamed cadeer jaamac maxamed iqra maxamed cali iyo adeer khaliif nuur shiil dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya kenya maraykanka australia iyo yurub waxayna taaniyad u dirayaan aabe yaasiin xasan nuur cadde iyo hooyo amaal cabdi axmed oo wiil ugu dhashay gaalkacyo wiilkaasi oo loo bixiyey maxamed karaama waxaan leenahay allah ka dhigo maxamed kii soo weynaada oo waalidkii waxtara xaggii heesaha ayaan ku noqonaynaa dhegaystayaashana caasho waxaan u soo qabanaynaa heesta kale ee halkudhigeedu yahay cashar waxaa ku luqaynaysaa nimco yaasin
Kugu ebsani maha
dambaalkan wuxuu nagu soo gaaray caasho hodan muuse xaaji diiriye cusmaan cabdulaahi xaaji diiriye cabdiqaadir abshir xaaji diiriye ishwaaq aadan mustaf faarax cali shire iyo abuubakar rooble abshir dadkaasi waxa ay kala joogaan swiden south africa iyo soomaaliya waxaanay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan liibaan cabdiqaadir cabdulaahi xaaji iyo kawsar xasan maxamuud oo meerkooda uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana ay leeyihiin meerkaas idin hobsada guur qaanqaba aamin ayaan leenahay anigan aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan oo aad u dheer dadka diraya ibraahimo waxaa ugu horeysa hooyo xaliimo waa suge caraale iyo abti cali waa suge caraale iyo abti cismaan waa suge caraale iyo faarax axmed maxamuud iyo xasan axmed maxamuud iyo shuure baa la yidhi cali maxamuud iyo xuseen xasan maxamed iyo aabe maxamuud sabriye maalin iyo axmed maxamuud macow wuxuu ku magac dheeryahay axmed qarax iyo sidoo kale maxamed cabdulaahi maxamed teedan ayuu ku magac dheeryahay iyo sidoo kale muuse xasan xuurshow iyo ugu dambeyntii muuse cabdulle xareed dhammaan dadkan oo kala jooga magaalooyinka muqdisho gobolka hiiraan iyo sidoo kale beledweyne baa la yiri qaar baa jooga iyo buulo burde iyo meelo kaloo badan oo caalamka ka mid ah waxay ambalyo iyo bogaadana u dirayaan xuseen axmed maxamuud oo lagu naaneyso xuseen fanax iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri luul maxamuud gocow oo arooskooda uu ka dhacay buulo burte waxay leeyihiin arooskaasi allah ka dhigo kii loo aayo bad kheyr qabana lagu kala helo aamiin waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray hooyo dhuuxo aadan jeelle iyo hooyo shooco jaamac xirsi cabdulaahi dubad sharmaarke cumar cali xarbi jaamac xuseen cabdisamed aadan iyo aamino sheekh aadan iyo iile cusmaan siciid iyo warda macalin maxamed waxaana ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida daafeeda waxayna jecel yihiin dhammaantood inay hambali gaarsiiyaan aabe cabdisalaam sheekh aadan iyo hooyo aamino cali xujaale oo gabari ay ugu dhalatay colombus ohio waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey xigma cabdisalaam sheekh waxaana ay leeyihiin noqotii soo barbaarta oo waalidkeed iyo dalkeeda waxtarta aamiin anigana aamiin ayaan raacinayaa heesta xigta ibraahin oo afraad ee barnaamijka ee dhegaystayaasha anu hayna bal haddaad soo qabatid
waa heesta xadro codadkii cawaale aadan iyo hodan cabdi
حبيبي إلى عمري حبيبي دايكو حمداري نطينا
adan iyo hodan cabdiraxmaan haddaan intaas ku dhaafnay heesta ay wadajirka ugu luuqeynayeen ee xadro dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga ibraahim oo toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray waa tahniyad dhalasho waxaana dadka diraya ugu horeysa kaltuumo macalin mukhtaar iyo shariifo macalin mukhtaar iyo cabdiraxmaan macalin iyo ibraahim macalin mukhtaar iyo maxamed macalin mukhtaar iyo xuseen macalin mukhtaar iyo xasan xaaji fiidle iyo abwaana sanyare iyo sidoo kale yaasiin ibraahim dhammaan asxaabtani waxay tahniyad dhalasho u dirayaan axmed macalin mukhtaar iyo abaayo iyo waxaa la yidhi axmed macalin mukhtaar iyo abaayo xuseen cali oo ay gabar igu dhalatay xerayaha qaxootiga dhadhaab alyidhi gaar ahaan xerada dhagaxley oo ka mid ah xerooyinka ku yaala dhadhaab waxaa loo bixiyey baa layidhi gabadhaasi zahro axmed macalin mukhtaar ducada waa xaggiina baa layidhi zahro oo ku dhalatay xerada dhagaxley ee dhadhaab waxaan u rajaynaynaa inay noqoto tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana waxu tarta aamiin
heesta ugu dambaysa ee dhegeystayaasheena aan u soo qabanayno caasho haye ibraahim oo dhinacaaga le dabka maan ku dhacaa
mise waan ka durkaa mise waan ka durkaa weliba waa asalkii tan asalkii maxaa ula jeeda ibraahim oo uu fanaankii ugu horreeyey qaaday marka heestan maadaama ay fanaaniin kale ay maalmahan dambe soo qaadeen oo dhegeystayaashuna ay nagu barteen marka waxaad leedahay heesta bal asalkeeda dib ha loogu noqday ha la ogaado axmed shariif waata iyada ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaana barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa waaldireedu kugu soo jeedinayey ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii alla idmo waxaan idin leenahay sidaayo nabadgelyo dadku waa igu diimay hadda qonaalay mooday dugsigaygina diiday diinkii aan baranaaye duurka maanu kacaa dugaadka maa idiley mase waadi daaweeladaan duloowi dartaa ee dabka maan ku dhacaa umise waan ka dukaa haa dabka maan ku dhacaa umise waan ka dukaa deeq wixii dalka yaallo dahabiyo duunyo deeq wixii dalka yaallo ha dahabiyo duunyo anigoo kula dooni ha adigaa iga diidi duurka maanu kacaa dugaagta maa idiley mase waadi daaweyn mataan dilooba jartaa ee dabka maan ku dhacaa mase waan ka durkaa haa dabka maan ku dhacaa mase waan ka durkaa dadaalkaygi maa diiday dabciga maa doormay dadaalkaygi maa diiday dabciga maa doormay dib inaan wada daahno hadda macaaga ma diiday duurka maanu kacaa dugaagta maa idiley mase waadi daawe hadaan biloobi kartaa ee dabka maan ku dhacaa mase waan ka durkaa haa dabka maan ku dhacaa mase waan ka durkaa